kadib markii shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay agaasimaha waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada baydhabo abshir cali xuseen ayaa soo saaray digniin ku socotay ganacsatada magaalada baydhabo kuwaasi oo ku ganacsada raashiinka dhacay kuwaasi oo ku iibinaya suuqyada magaalada baydhabo taasoo halis ku ah caafimaadka shacabka agaasimaha waaxda caafimaadka iyo faayadhowrka degmada baydhabo abshir cali xuseen ayaa sheegay in ay sharciga ay horgeyn doonaan ganacsadihii lagu arka goobtiisa ganacsi raashiin dhacay isagoo ugu baaqay in loo baahan yahay in dadka laga iibiyo cunto sugan si loo ilaaliyo badqabka shacabka islamarkaana ay korjoogteyn doonaan maamulka dowlada hoose ee degmada baydhabo gaar ahaan waaxda caafimaadka iyo faydhowrka dowlada hoose ee degmada baydhabo ontegan guud ahaan sidii laga ilaali lahay caafimaadka bulshada reer baydhabo iyo kan deegaanka degmada baydhaba markii una aragna guud ahaan magaaladan baydhabo oo laka gado raashin dhi sidoo kale sheeg maqaaxiyaalka baydhabo kiyaalam oo iyo ansaxanayna nidaamkii raashinka dhiibaya siishan octember walbadan oonu bulshada la wadaagnay raashin badan oonu gubnay cunooyin dhiyan oo laga gadaay guud ahaan magaaladan baydhaba mar kale meeba bulshada reer baydhaba oo n ku horeeyaan ganacsatada iyo hay-ado ka shaqeeya arrimaha raashiinka sidoo kale ganacsatada kale iyo baqaararka iyo wali markaasi la xiriira dukaamanka iyo meelkasa meelalaale meelila ku gado raashiinka meebaan sheegan inti waaxda caafimaadka iyo faydhowrka dowlada hoose degmada baydhaba haka saarta guud ahaan awaameer ku socota guud ahaan xarumagaasi mase ganacsatadaasi iyo ka ganacsadaya raashinka qeybaji shalduwa mayba markalen sheegan sidii haddaha socota oo ah intay guud ahaan ganacsatada ama hay-ado ama shirkadyaal ka shaqeeya raashinka dhib intii kow intii hubiya raashinkiiyo sheenaya magaaladan baydhaba intii oon sheegno ka hor siinu ognaba guud ahaan xamar raashinka laakugaado kooba intii waxaan qaadana raashin deedyay dhiisan intii waxaan qaadana sidoo kale dadka oo maaragtay oo shirkado amaba ganacsatada reer baydhabo mayba aan sheeganahe guud ahaan intii lanka gada korna magaaladan baydhaba raashin amaba cunno dheedi ama dheedi dhammaada intii lanka gada doogno ama lanka gada korno